aadaa u mahadsan tahay waxaa dib loo fasaxay duulimaadyada diyaaradaha oo maalmihii lasoo dhaafay aanay ka jirin magaalada beledweyne maamulka gobolka hiiraan ayaana digreeto ama warqad uu soo saaray ku fasaxay duulimaadyada diyaaradaha waxaa marka warqadan lagu ogeysiiyey taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha ugaas khaliif admis sector for sidoo kale waxaa la ogeysiiyey laamaha amniga gobolka hiiraan taliyaha ciidamada heel walaal ee dowladda jabuuti maareeyaha garoonka ugaas khaliif sidoo kale waxaa la ogeysiiyey maareeyaha duulista rayidka soomaaliyeed wasiirka gaadiidka cirka iyo duulista maamul goboleedka hirshabelle wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka federaalk soomaaliya waxaa warqada lagu yiri maamulka gobolka hiiraan isagoo oo ka duulaya badqabka bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan markuu arkay muhiimadda ay leedahay in la fasaxo duulimaadyada diyaaradaha garoonka ugaas khaliif sidaas darteed maamulka gobolka hiiraan waxa uu fasaxay duulimaadyada diyaaradaha wada shaqeyn wacan ayaana markaasi warqada lagu qoray iyadoo saxiixa uu ka muuqday guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow duulimaadyada dad badan ayaa baahi weyn u qabay waxaana la rajeynayaa wixii beri ka bilowda in duulimaadyadu ay si caadi u noqdaan oo dadka safarada u aadaya gobolada dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay inta badan dadka u safraan in markaasi duulimaadyadii ay caadi noqon doonaan